wiigan waxaa la yidhaahaa wiigan waa wiiga ganacsi abuurka adduunka oo laga wada dabaaldegayo boqol iyo shan iyo lixdan wadan oo global entrepreneurship week ayaa ingiriisna lagu yidhaahaa waxaa kale joogay dad badan oo ay ka mid yihiin private sectorka baananka maxaan hayday kambaniyyaasha kale waaweyn iyo hay-ado kaleba intaba waa joogeen ujeeddada laga leeyahay maxay tahay guud ahaan dunida iyo idinkuba tanaad wadaan horta ganacsi abuurku waxa ugu muhiimsan marka la yidhaaho wadan horumarka wadanka oo dee haddii aanay ganacsi abuur iyo dad wax fikray oo soo saaraya aanay jirin dee horta waddankaasi waxba ma jirayo marka waxaan doonaynaa horta dhalinyaro dhallinyaradeenna iyo dadkeenaba horta iyaguna isku tashadaan iyagu ay fikra la yimaadaan ganacsi abuura oo ay deetana ka helaan maalgelin baananka dowladahooda iyo ciddii kale taageeri kartaba si kastaa u taageerte marka fikirka waxaa laga leeyay ugu muhimsan waxa weyaan in la dhiirigeliya dhallinyarada inay ganacsi abuur la yimaadaan oo wixii ay taageere ka helayaan ecosystemka ku jirana ay support ka helaan maalmahani maxay kaga duwan yihiin dhiirigelintii guud ee dadku sheegi jireen macni maxaa dhalinyarta rasmiyan lala qabanaya ama loo qabanaya waxa horta ugu muhiimsane maanta aynu horta wiigan san u dabaaldegana waa waxay ka kooban tahay afar event baa dhacaya afar casho gudahood ku dhacaya maalinta koowaad waxay ahayd furitaanka wiiga ganacsiga caalamiga maxay hayday waxayna ahayd furitaanka harhab ama hargeysa hab oo la dhisay oo dhallinyarada loogu talagalay inay iskuhaystaan oo ay helaan meel ay ka helaan support ama taakulayn hadday noqoto inay lala dhiso ganacsigooda hadday noqoto in laga siiyo fikir nidaamka iyo sharciga ay u diwaangeshan lahaayeen hadday noqoto inay helaan maalgelin ama inagu aan hayno ama aan u tilmaana halka ka heli lahaayeen marka horta meeshu maalinta labaad isla habeenkan waxaa dhacaya waxaa la idhaaho diaspora investment oo dadkeena dhallinyaradeena dunida ka kala timi ee waddankeeda kusoo noqotay ee doonaysa inay ganacsi ka abuurato ama orari ka abuurata inay isku yimaadaan iyaga laftigoodu isbartaan oo isku networgareeyaan oo ay isdhex galaan taasina waa waa habeenkaasi ka dhacaysaa maalinta labaad waxaan furaynaa waxa la yidhaha m dalag oo ah mobile application oo application system oo loogu talagalay dadka beeralayda ah oo markaa waxay ka helayaan beeralaydu suuqa wuxuu ka taagan yahay waxay iyagu soo saareen si ay u helaan qiimo wacan ugu helaan maalinta saddexaad waxaa weya maalinta ugu muhiimsan waxaa tartamaya dhalinyaro aad u badan oo waxay ku tartamayaan toban ka mid ah ayaa la maalgelinaya hadduu ilahay ka dhigo maalgelintu ay ka heleen hay-ado kala duwan ganacsato iyo muxuu ahaaye iyo asaaxiibada ay shaqadoon leedahay qaar badanoo oo doonayay dee inaan magacooda la sheeginoo laakiin doonaya inay wax geystay ayaa jira habeenkaa laftigeedana waxaa jira waa habeenkii la sheegi lahaa ciddii maaragtay guulaysatay waxaa tidhi dad baa jira tartamaya toban dhalinyara marka dambe la guddoonsiin doono lagu dhawaaqi doono guulaystayaasha habna hab noocmaa ama nidaam noocmaa bay u tartamayaan ama loo xulanaya waay horta dhallinyarada inta ugu badan programkan u tartamaysa waa programka shaqadoon kuwii dadkii soo maray programyadeeda already soo maray tababarkeeda qaadatay maaragtay isdiiwaangeliso systemka noogu jira horta wey dadka tartamaya marka dadkaa tartamaya waay waa loo kala qaybiyey qaybooyin baa loo kala qaybiyey qayb qaybo kala duwan weeyaan qaar baa ah wax soo saarka oo agricultureka iyo kalluumaysiga iyo waxaas qaar baa ku jira oo ha beeraha iyo kalluumaysiga oo qaar baa deetana ku tartamaya wixii waa lasu geeyo marka iyagu ku tartamayaan wixii teknolojiyadda ku saabsan iyaguna gaar bay u tartamayaan wixii ganacsiga servisyada waxaa kalena gaar bay u tartamayaan marka ugu dambeynta waxaa soo baxaya mxuu ahaaye toban qof oo ku guulaystay oo min la siinayo ugu badan shan kun oo dollar la siinayo si uu ganacsigiisa laakiin intaasoo keliya ma aha waxa la siinaya waxaa la siinaya also waxaa la yidhaaho incubation oo loogu talagalay in lagu sii lasii taakuleeyo oo lala sii abuuro gacan lacagta looga dhibi maayo maaha lacag iska tago iska tago deetana meeshu doonay ku cuni karaa lakiin waxaa loogu talagalay marba in loo sii daayo wuxuu u baahan yahay ilaa intuu ka gaadhiyo gool